bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadyaal barayse faylaha ka dhowaada qodobada warkaana hiraabnimuunka door korona idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhugunsadayaal doorashada kudhiyaasa deegaanada koonfur galbeed amnisho ay sugu doona madaxweynaha koonfur galbeed iyo arrintaasay ku hadali dowladda federaalka soomaaliya oo dacwadan gudbida qaramada midoobay oo ku dhan ee dowladda kenya xildhibaano ku tirsan lamaada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo lagu kulmi waalidiinta ulaadiyoonka muqan eritreya dowladda federaalka soomaaliya oo al-shabaab kala wareegtay deegaano badan oo ku tirsan gobolka shabeellaha hoose dowladda kenya oo si deg degan furu doonta safaaraddii kala haytay caasimadda soomaaliya muqdisho mid kumadda beelaha banaadiriga soomaaliya oo qaada ciishir ku dhihi magaalada muqdisho wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cisbitaal kuyaala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraanka bowqidi dhaawacyada ciidamada dowladda soomaaliya howlgalka dhanka al-shabaab kalagalay deegaano ku tirsan gobolkaas barayse fayle dhegaystayaal weliba waa barayse talaade u taariikhda miilaadigan weliba ee ka beeganta tumiya afartan biyo lixaad sanadka lamaada kun labaatan iyo kowka intaasee welibahana qodobadii warkaana hiraabnimuunka door koronaya haddana ka dhawada dhugunsadayaal warkii hiraabnimo oo faahfaahsan bariise fayla dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo shalay reetan ka nagdi magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay welibana landiyaar garoowaha howlaha doorashada ee lamaada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo deegaan doorashadata deegaanadu madaxweynaha welibuus sheegay madaxweynaha welibuus siwiinkawelibuus xaqiijay in ammaanka doorashooyinka kudhiya gobolada baay iyo gobolada baay iyo shabeellaha hoose si taxadir leh isugu doonaan ciidamada ammaanka lafta garaanya welibuus carabka ka adkaya in ammaanka maamin maamulshii adkayi doona waana si puntlandka diyaar garoobay in doorasho xoro xalaalo kudhiyada deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan xubnaha lamaada aqal ee deegaanadun lahaka doorado
waxyaalihii yaryaraa oo taagnaa waa soo dhammaadeen oo cabashooyinka ahaa guddiyadii shuruudaha buuxin waayey waa la dhammaystiray guddiyadiiyaa soo bixi doono hadday guddiga soo baxaan insha allaahu annaga xagga annaga wax nagu harsan maleh guddigii naloo soo celiyey oo dadkii technicaalka ahaa oo xafiiska ra-iisul wasaaraha wasiiradii iyo ay noo soo celiyeen isla markiiba waa buuxinay oo maalintii la soo celiyey maalinta ku xigtayba waa buuxinay dadkii aan u gudbinayna way aqbaleen inay dadkii aan buuxinay ay shuruurdii soo buuxiyeen marka waxaan jecelnahay insha allahu tacaala in horey loo socdo inuu dalka doorasho galo annaga diyaaraan nahay dadka reer koonfur galbeedna waa kusoo dhaweyneynaa inay qaybtooda ka qaataan maamulka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeedna oo aniga aan madaxda ka ahayna waxaan ballan qaadaynaa in dalka koonfurgal dowladda koonfur galbeed ee labada goobood oo doorashada lagu qabanayaba ay qabato doorasho xor iyo xalaala amniga iyo nabadgelyadana aan si buuxdo loo qabto oo hay-adaha amniga iyo dowladdaba ay gacan buuxdo ku qabtaan doorasho feer eena la helo marka insha allahu safarka annaga kaasuu ahaa waa naba nimid hadduu ilaahay yidhaaho howlaha annaga shaqo iyo arrimaha annagii baan qabsan doonaa aada iyo aada u mahadsantihiin wax caqabad ah iyo wax culaysa ma jiraan
hadalka madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen weliba kooy xilli dhowaan la filahaya in dalkii ku qabsoonto doorasho taasay oo dalkan jihayase heshiiskii doorasho ee soomaaliya ee laku deeri madaxda dowlaka ammaanka doorashada la filaya in dalkiya kudheeda weliba si wada jireen adkay doone booliska amisom iyo booliska federaalka safiirka dowladda soomaaliyan fadhi qaramada midoobay abuukar daahir cismaan abuukar baalle weliba golaha ammaanka qaramada midooyin caddeeyey duqeymo dowladda kenya diyaaradooshi ku jeysan qeybo kumidda soomaaliya danjire abuukar baalle ee golaha ammaanka weliba ka hor akhriya cadeymo hayaheli dowladda soomaaliya oo la xiriirta walyaabogii sababi in ciidamada kenya duqeymo ku jeysdan gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya duqeyntaas weliba kaa muuday dad badan oo shacabe iyo dad xoolo iyo iyo xoo iyo xoolo noolba dowladda soomaaliya marar badan weliba ee ku hadalay khasaaraha ishtargadiisan ee dowladda kenya kujeystaas gobolkaas laakiin qaramada midoobey si foolkafool eemanku gudbiin xaaladda dhabta ee gobolka laakiin haddii weliba ay helay caddaymo muujow weerarka dowladda kenya ka qaadi gobolkaas xidhiirka lamada dowladood soomaaliya iyo kenya oo muddo shal goosanaaya yaa muddooyinku dambe weliba ha bilowday in wadahadalo foolka fool ee waladan lamada lamada dowladood soomaaliya iyo kenya xildhibaano ku tirsan lamada aqal ee baarlamaanka soomaaliya weliba magaalada muqdisho kulakulamana waalidiinta owlaadiyo tababar kalen ka qaada eritreya marka hore weliba goobta ku hadalay waalidiinta oo codsaday in owlaadiyo reedlahankanaga dalka qoys ma nihin qabiil ma nihin qaran kale ma nihin mucaarad ma nihin muxaafad ma nihin waxaa nahay dad dhibanayaalah oo waalideena oo owlaaddoodii ay ka maqan tahay ilaa intaa oo biloodna waday cabasho iyo baadigoob ilmahoodii wax ka qanciya ama kala hadla ama dhag jalaq u siiyana aan helinin waalideen haddaan nahay aan codsanaynaa ilmaha inaga maqan guud markii la fiirsho waa owlaad soomaaliyeed oo owlaadiinoo kala weeyaan gaar markii la fiirsana annaga unbaan dhalnay oo annaga unbayna dhibayaan waayo waxa dariiqyada wareegaya lagu leynayo siixan waaye waa annaga wax allaaliya wixii aad ka qaban kartaan oo ilaahay idinku og yahay oo juhdigiinna iyo dadnimadiinna iyo mas-uuliyaddiinna ah inaad ka qabataan oo ka waalid ahaan aad noogu qabataan waa idinka codsanaynaa
annaga waxaa naga maqan aniga kaasatan saddex wiila iga maqan oon qaarkood agoon kusoo koriyey warna kama haayo war walbaan dhihi lahayna walaashayaa dhahday iyo walaalahay iyo wiilashayna iyo gabdhahayna wixii dhamaayaa hadlay ma hadli karo waa xanuunsanahay dhiikaraay ahaaya ma horto marka dowladda waxaan ka codsanan in ilmahana loo keeno xaqiiq waa aniga ila soo hadlan ila tariga ila soo hadlan aniga wiilashayna
dhinaca kale weliba isla madalaasay ku hadalay xildhibaano ku tirsan lamada aqal ee baarlamaanka soomaaliya welibana farmiindirana madaxda dowladda soomaaliya oonka sareeya dalka
waxaan rabaa sidoo kale inaan runtii idinkaga tacsiyeeyo idinkagana cudur daaro dhibka iyo murugada iyo tiiraanyada aada dareemaysiinna aan idinla qaybsanno waalidiintiinna runtii wax aada iyo aada looga xumaado weeye qof aada soo korisay soo barbaarisay wax soo bartay dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfaca aada islahayd haddana maantay nolol iyo geeri meel aada ku xisaabido iyo si aada uga samirta midna aadan aqoonin runtii urkutaallo aada iyo aada u weyn wey beriyad dhaweed oo dhan waxaa miidiyaa ku arkayay adinkoo xuquuqdiina dalbanaya dad madaxa oo uu ka mid yahay wasiirka warfaafinta oo leh mucaaradkaa soo abaabula waalidka aada iyo aaday ceeb u tahay runtii waa ku cambaareynaynaa waxayna dareen u tahay wax mas-uuliyadoo waddankan ka saaran aysan jirin macnaha ilmaha maqanaan waxba ka gelin waalidiinta ooyaayaan waalidiintiisa ahayn ilmaha iyo dadka u ooyaayaan dadkiisa ahayn intaasaan aniga warkaysa ka fahmay aada iyo aadaan marka hortiina mar kale aan runtii u sheegaynaa inaan ka xunnahay war khayru mas-uulna inuu yahay ilmahaas oo aan la garanaynin statuska ay meeshaas ku tageen ma la iibsaday macaluul shaqaystanimo loogu soo shaqaysanayaa xataa dastuurka ciidamada ku yaalla oo magacyada kale leh mid ay yihiin lama garanayo military inay yihiin in ay yihiin nabad sugid in ay yihiin boliis inay yihiin ciidamada ilaalada xabsiyada mid ay yihiin lama garanayo marka ilmihiina waa raadinaynaa mas-uuliyaddaasna waxaa iska leh madaxweynihii mudaxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo isagaa iska leh ilmahaas isagay ku maqan yihiin akoonkiisay ku jiraan midkii dhintay midkii dhaawacmay midkii nolol xumo la kulmay ilaahay hortiis dastuurka hortiisa shacabka hortiisa isagaa u eedaysan
ciidamada dowladda federaalka soomaaliya saacadogilaha dhaafi weliba howlgalay shalgidaysan ku sameyna deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha hoose howlgalladaasay weliba markaas ka dambeeyey kuleed markii al-shabaab laakisheeg in deegaanadaasi ay ku sugnaan saacado kor howlgalka ciidamadii fulian weliba segaaran ku dhey deegaanada shale macalin macalinka sabriye balood benaanka iyo deegaano kale oo ku tirsan gobolkaas oo hoos ka degmooyinka awdhiigle iyo afgooye ee gobolka shabeellaha hoose taliyaha ciidamada sadagaarka inta u baran xoogga dalka soomaaliyeed cabdilaahi musdaf cali madaale qaran oo howlgalka hogaamiyaayo weliba xaqiijiyay in al-shabaab iyo ku dileen tiro ku tirsan saaslimada iyo lagu wareegeen deegaanadiioo ku sugnaayeen taliyaha odalji sii wadada weliba wis xaqiijiyay in ilaa li xubnood oo ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab goobtii oo ka dileen howlgalka ciidamada dowladda soomaaliya ka sameyn gobolkaas weliba la sheegay inti qeybku iyo howlgalsi guud unku dareera soomaaliya oo laanka ku horjeysanya in al-shabaab fariisamo ku waladan deegaano ku tirsan soomaaliya dowladda kenya weliba sedeg sidanka dhaqsiyaha badan dowladda kenya weliba sidanka dhaqsiyaha badan iyo in furu doontee safaaradda soomaaliya ee caasimadda iyadoo martiqaaday safiirka soomaaliya ee kenya in reetanka nagada nairobi si shaqadiis reedan bilaawada tallaabadan iyo weliba waato reedlanka nagahay xidhiirka diblomaasiyadeed ee lamaada dal dariska eh weliba sidoo kale tilmaantay xidhiirka lamaada dowladood hanagoo sheeta ta muhiimiga dowladda afar maalamood ka hor wasaaradda arrimaha dibadda kenya welibay xaqiijiday in reedian furi doonto duulimaadka dalkaasi oo iskiiri jiri soomaaliya iyo kenya kenya duulimaadka soomaaliya welibay reebtay saddex bilood ka hor tumiyo kowkii mey balse welibay reebtay duulimaadyada caafimaadka iyo haan diblomaasiyiinta iyo haan gargaarka war-saxaafadeed hakubay wasaaradda arrimaha dibadda kenya weliba la xaqiijiyay in go-aankaasi la dhexdhexaadiyey laakiin xaqiijina dowladda sida rasmiga en dhexdhexaadidi qowmiyadda banaadiriga iyo weliba qeyb kumada shalay magaalada muqdisho qoobsadana kulanlan ku hadalay xaaladda beela weliba cambaareena shakhsiyaad iyo sheegeen intii kutumadahayan ee magaaga beelasay islamarkaana iyo duufsideen kursi beelasay ee la hayti dhinaga kale isla shalay isla xalay weliba magaalada muqdisho qabsoomay kulan kale oo dadka beelasay ha ku jeeda weliba ku horjeysadana shirkii ku dhiya isla caasimadda welibana farmiindirana shakhsiyaadkaasay magaaga been magaaga qowmiyadaas qaraabadahay halkan aan isugu imaanay waxay ahayd in laga arinsado arrintii saaka ka dhacday hotel maa-ida oo ajandihiisa uu ahaa shirka wadatashiga beelaha banaadiriga ee talabixinta arrimaha doorashooyinka halka ay dadkii meesha wada tegay ee inagana matalayay ay kala soo kulmeen in ay ajanduhu isku bedeshay kala tashiga beelaha banaadiriga oo meeshaasi lagala kulmay in lain loogala hadlaayo arrimo gaar ah oo dad siyaasiyiin ay soo abaabuleen koley ma doonayo hadalka inaan kusii dheeraado laakiin waxaan rabaa si gaara inaan ugu sheego reerka reeraha banaadiriga waxaad tihiin dad ay ummadda soomaaliyeed xaggooda ka wada midaysan yihiin isjecel israba isleh marka dad baa idinka dhex shaqaynaya oo ka danaynaya danahooda gaarka inay meesha ka dhex raadiyaan runtii shirkaasu annaga haddaan nahay beelaha banaadiriga markaan ka qayb galnay annagoo aan u moodeynay inaan shirkaasi ay qadaayaad beelaha banaadiriga loo wada dhan yahay lagaga arrinsanhayo ayaa waxay noqotay mid oo dad gaara ay maamulanayaan runtii waa ayandaro annaga haddaan nahay beelaha banaadiriga guud ahaan arrintaas waan qaataceennaa waana cambaareyneenaa
waxaa horta dhacay maanta wax qurux badan ma aha waa wax anaga yacni ma garanayo siday wax u dhaceen anigu ma garanayo laakiin wax fool xunaa dhacay maanta yacni annaga waa naloo wacay meesha waxaanu lagu wacay inaan nahay dad banaadiri oo iswata laakiin meesha waxaa ka dhacay wax qurux badan ma ahan hal hal qabiil ayaa maaragtay oo banaadiri iska dhex saartay taasna micnaha wax annagana qabata ma ahan annaga reer banaadiri weligeena iyo allaheen waxaan ahaan jirnay mid laakiin arrinta maanta ay sameeyeen far baa ku godan mana wanaagsana wuxuu- waxaan dhihi karaa wuxuu ahaa shirqool siyaasadeed idabin noola dhigay midaasna ma qaadanayno mana u dulqaadanayno dadkii sameeyna waxaan ka codsanaynaa abaljaas ama raaligelin inay ka bixiyaan sida u dhaqsiyaha badan ra-iisul wasaarahan oo arrinta doorashooyinka loo xilsaaray waxaan ka codsanaynaa cadaalad iyo xaqii banaadir inuu banaanka soo dhigo meeshii oo malaynayna annaga banaadiri inaa oo wixii oo laga hadlaayo oo nidaam laga hadlaayo dhibaata mar hore waxaan taaganahay bunta five oo four bunta five baan mar lahay annagoo bunta five qaata ka taaganahay annaga dhexdaana waxaan isku samaynayno haddana four bunta five afartan iyo sagaal oo laf oo jifi oo banaadiri aa jira maantoo dhan waxaana loo celinayo afar banaadiri afar maaha waa la badan yahay dad xaqooda badana la xayiirooya
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle weliba uusa qaabilay wakiilo ku dareera beelaha caalamka oo fadhiishay magaalada muqdisho weliba kula hadalay xaaladda doorashooyinka amniga iyo bini-aadinimada gobolkaas ku jarta madaxweynaha ayaa weliba kulan la qaaday qaramada midoobay midooda afrika safiirka u k iyo urur goboleedka igaad welibana ku warbiyey heshiiskii doorasho ee soomaaliya iyo diyaargarowga doorashooyinka ka wajahan maamulsha ilamaad aqal ee baarlamaanka cali guudilaabe weliba uu sacadeeyey in doorashada kudhiyaasa deegaanadiis sinibade sinibadleenka dhihi doonta oo kaaladaan ciidamada ammaanka federaalka iyo amisom madaxweynaha ayaa weliba uusa bogaadiyey dadaalka beelaha caalamka la garab soonyin soomaaliya islamarkaana weliba uusa cadayey in gurmadka qaramada midoobey marnana hilmaamana saaslimada madaxweynaha ayaa weliba uusan ku warbiyey xaaladda dhabta ee deegaanadaas gaar ahaan fatahaadiinka dadambeeya ee lamaada deegaan wakiilka beela caalamka weliba uusa bogaadiyey guulaha iyo lakudeeri doorashooyinka amniga iyo arrimo bini-aadinimada usoona cadday in hirshabeelle kala shaqeey doonaan in fatahadaha laku caabiya oo marar badan hakunagadi deegaanadaas wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga federaalka soomaaliya cabdifataax qaasim oo weheliyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabeelle siraaji sheekh isaaq iyo weliba kormeerka sadana cisbitaalka guud qeybta shanaad isbitaalka guutada shanaad qeybta labaatiyo toddobaad xoogga dalka soomaaliyeed gobolka hiiraan welibana shaksi shaksiyan boogdana askarta kajari cisbitaalkaas oo dhaaway shargidisnaha ku deeri dagaalo foolkofooli oo la galeen dagaalamayaasha al-shabaab oo la galeen- oo kala galeen deegaanada ee degmada buulo burday iyo deegaano kale oo ku tirsan gobolkaas wasiirka gaashaandhigga federaalka soomaaliya weliba geesiyaasha qaranka ka tilmaamay intii inhaanan hilmaamo korna isla markaana dhiigshay dhacaanshoon hureen xornimada soomaaliya iyo midnimada dalka ah ciidamadeena qaranka oo ku soo dhaawacmay ee- ee dagaalo ay la galeen ee kooxahan argagixisada ah ee shabaab oo xaaladoodu aad iyo aad ay runtii waxawaa u fiican tahay ilaahina aanu rajeynayo inay si dhaqsi ah u bogsoodaan Ee, waxaana ugu nimid inaan xaaladooda ogaano Ee, wixii markaas hadda on the spot ama halkan wax loogu qaban karayna inaan wax ka qabano Ee, wixii kale u baahan inaan dowladda qaybaheeda kala duwan xukuumadda ee, qaybaheeda kala duwan sida wasaaradaha ay khuseyso arrimaha markaasi baahiyaha taagan aan la kaashano Ee, runtii niyadooda aad iyo aad ayay u fiican tahay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa dhakhtarka howshaasi gacanta waxa ay ku hayay xaaladooda caafimaad iyo taliya cali oo runtii ee, habeen kastaba xaalkooda nala socodsiinayay iyo ha- heerka ay marayso Ee, niyadooda runtii aaday u sareysaa caafimaadkooda aaduu u sareeyaa Ee, laakiin un xaalada guud oo isbitaalka ka jiro waa ay jirtaa taasina waxa weeyaan saan hore idinku sheegayba waxaan u warbixin doonaa madaxda qaranka waxaana warbixintiina ama warbixinta taliska geyn doonaa ee, golaha ee, wasiirada oo aan rajeynayo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya injineer maxamed xuseen rooble ee, in si dhaqsi ah wax looga qabto Ee, dhammaan waa u mahadcelinayaa ee, booqashadan oo runtii gudoomiyaheyga ee, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabeelle mudane siraaji iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada oo iyagana waxa weeyaan ee, ee, qayb ka ahaa booqashadan ee, dhiirigelintana ee, kaalin weyn ka ah aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay ay- ay muxuu ahaa ay la soo gaaraan ama garab siiyaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo dartooda runtii u dhimanayo dartooda u dhaawacmayo dartooda dabeelaha iyo kaneecada iyo roobka waxawaaye u taagan si ay waxaweye nabad u helaan
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku tirs ee ku sugan gobolka hiiraan weliba muddooyinkii la dhaafi wadana howlgala ee la kala dagaalamo ee al-shabaab oo ku sugan deegaanadaasi howlgalladii weliba ku dareerana guud ahaan wadanka wakhtigun weliba si weynling adkay ammaanka guud ee magaalada berbera ee gobolka togdheer meelase oo geeka ku dhaagta doorashada guddoomiyaha magaalada iyo ku-xigeenshay inta badan jidadka iyo xaafadaha qaar ee berbera weliba laka aragaa ciidamo fara badan oo hubaysan isla markaana dadkan diidaya in agagaarka xayndaabka doorashada kudhiyaasiyo hagalaan saaslimada weliba baaritaan laka sameeyahaya baabuurta iyo dadka shalgadiisa xubnaha cusub ee golaha deegaanka berbera weliba ee doorda doonana guddoomiyaha iyo ku-xigeenshay weliba loolan adag hadanka jare maxamed dable oo ganacsade waana siyaasada ku tirsan iyo cabdishakuur cidin oo sina horeen hay guddoomiyaha berbera xubno ku tirsan golaha wasiirada somalilan iyo xisbiyada mucaaradkii kusugan magaalada berbera si goobjoogi on ku haadan doorashada kudhihayta magaalada guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiis warkii dhugun sidiyaalison kula dareertan idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo taninkeegya intanu ku kulmaan warkan lamada ammaana allah warka oo daabacan warka oo duuban waliba reedanka dhegaysado kortana bogga internetkanu kalena raadiyo baydhabo dot net
Wa 89.5 FM